alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed xadiidka laba boqol iyo sagaal iyo lixdan wa can abi xumaydin abi xumayd waxaa laga soo wariyey assaacidiy oo reer bani saacida loo nisbeeyey radia allahu canhu ilaah raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ayaan arkay idaa kabbara jacala yadayhi xadwa mankibayhi hadduu markaa takbiirto allahu akbar yidhaahdo jacala yadayhi labadiisa gacmood waxa uu ka yeelaa xadwa mankibayhi labadiisa garab halka la siman buu ka yeelaa wa idaa rakaca hadduu rukuucana amkana yadayhi gacmihiisa wuxuu madkaninayaa oo uu ku qabanayaa min rukbatayhi labadiisa ruug markaysaga ayuu ku qabanayaa uma hasara dahrahu uma hasara dahrahu dabeedna dhabarkiisa ayuu iilinayaa bimacnaa si siman buu ka dhigayaa tooskiibuu ka soo iilinayaa dabeedna waa simaya fa idaa rafaca ra'sahu hadduu madaxiisa sare u qaado istawaa waa markaysa waxaan markaa waa sinmayaa xataa yacuuda ilamaa iyo uu ku noqonayo kullu faqaarin laf kastaaba ay ku noqonayso makaanahu meesheedii ay ku noqonayso faqaarna waxaa la yidhahdaa lafaha dhabarka ayaa la yidhaahdaa riciraha lafaha dhabarku ricir wariba halkeedii ilaa ay ku noqonayso fa idaa sajada hadduu sujuudo wadaca yadayhi labadiisa gacmood buu dhulka dhigayaa hayra muftarishin walaa qaabidihimaa yacni isagaan markaa labada gacmood yacni markaa goglaynin walaa qaabidihimaa aan markaysa waxaan markaa yacni qabanaynin oo yacni markaa jidhkiisa aan kusoo qabanaynin wastaqbala biatraafi asaabici rijlayhi lqibla bimacnaa waxa weeye labadiisa gacmood ma goglayo oo markaysagaa dhudhumada dhulka ma dhiganayo yacni markaa dhudhumada dhulka ma dhiganayo saruu dhulka uga qaadayaa dhudhumada waa midda labaad ee markaysagaa jidhkiisana kusoo qaban maayo jidhkiisana kuma soo qaban jirin nebi waa ficil nebigu sala allahu calayhi wasalam jidhkiisana kuma soo qaban jirin ee waxa weeye markaysa waxaan markaa waa iska fogayn jiray taasina waxa weeye waa yacni qofka iska fogaynaya oo markaa suxulladiisa iyo diraacaynkiisa iska fogaynayaa waa markaa ruuxii markaa munfaridka ahaa ama imaamka ahaa weeye ama ruuxii laakiin ma'muum ee markaa dad kale la tukanayaan isaga waxa weeye uma suuroobayso dee booskaa uu ku sujuudayo waa inuu isku fillaysiiyaa wastaqbala biatraafi asaabici rijlayhi alqibla wastaqbala nebigu waa la qaabili jiray biatraafi asaabici rijlayhi caarada markaa faraha addimada wuxuu qaabilsiin jiray alqiblata qiblada ayuu qaabilsiin jiray oo xagga qibladu u jeedin jiray fa idaa jalasa hadduu fadhiisto fi rakcatayni labada ragcadood yacni markaa hadduu markaa fadhiisto yacni jalasa calaa rijlihi alyusraa jalasa waa fadhiistaa calaa rijlihi addinkiisuu ku fadhiistaa alyusraa markaa bidix wa nasaba alyumna ata-midigna waa taagaa oo yacni labada ragcadood markuu dhammaystiro yacni ataxiyaadka dhexe fadhiga uu fadhiisanayo waa inuu iftiraash yacni sameeyaa uu addinka bidix yacni markaa gogladaa addinka midigna markaysagaa cidhibtiisa waa inuu taagaa addinkaa bidix dabeed waa inuu ku fadhiistaa wa idaa jalasa fi rakcati alakhiira hadduu markaysagaa yacni nebigu sala allahu calayhi wasalam fadhiisto ragcadda dambe ee oo ataxiyaadka u fadhiisto qaddama rijlahu lyusraa qaddama markaysagaa waa hormariyaa rijlahu addinkiisa alyusraa markaysagaa bidix ayuu markaysagaa yacni hormariyaayo bimacnaa xagga hoose ka dusiyaa wa nasaba alyumnaa ta midigna markaysagaa waa taagaa wa qacada calaa maqcadatihi salkiisana waa ku fadhiistaa akhrajahu albukhaariyu bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiska abi xumayd waxa uu sifaynayaa kayfiyadii nebigu sala allahu calayhi wasalam u tukan jiray kayfiyaduu nebigu u tukan jiray in loo tukadaana waxay tahay yacni waa siduu ina amray oo nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii yacni u tukada sida anigaba ii aragteen anoo u tukanaya sidaas oo kale ama qaabkaas oo kale u tukadaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam marka waxa weeye xadiidkan markaa wuxuu ka warramayaa sunnadiisi ficliga ahayd buu ka warramayaa waxaana laga qaadanayaa sidaa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam u tukanayay waxay noqonaysaa wada waajib ma aha ee waxay noqonaysaa waxa weeye wax waajiba iyo wax sunno ah markaysagaa mid walba waa markaysagaa yeelanaysaa mid walba waa yeelanaysaa fuqahada se qaarkood waxay ka daliishadeen oo yidhaahdeen wixii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu daa'imay oo aan laga soo naqlinin inuu ka tegay daliil ka sarfinayana aan lahaynin waxaa lagu xambaarayaa waajibnimo waxaanay ka duulayaan qaacidada markaa yacni ah ee waxa weeye yacni ficilku hadduu markaa yacni caddaynayo amar waajiba hadduu markaa caddaynayo mubayin u yahay xukumkiisu wuxuu noqonayaa xukumka markaa yacni ka uu caddaynayo ee uu bayaaminayo ayuu la xukum yahay oo amarkii oo kale ay ka dhigan tahay oo marka waxa weeye sidaas oo kale ayay yidhaahdeen waana qaacida marka ahlucilmi badani markaisaga ay ku tageen marka waa qaacida qawiya waa qaacida qawiya weeye marka waxa weeye qaacidadaas waxay yidhahdeen wax kasta uu nebigu sala allahu alayhi wasalam daa'imay daliil waajibnimo ka sarfiyana aan lahaynin waajibnimaa lagu xambaarayaa marka qowlkaasi waa qowl yacni qawiya yacni marka weeye qowlka sidaas iyadaa marka odhanaya marka ashyaada nebigu sala allahu alayhi wasalam uu samayn jiray yacni waxa weeye zawaa'id waxaa ka ah xadiiskii aynu markaa soo maray waxaa ka ah markaysagaa labada fadhi midna iftiraash baa la samaynayaa midna waxaa la samaynayaa tawarruk oo salaadii waxa weeye labada ataxiyaad lahayd ataxiyaadka horena waxaa la samaynayaa iftiraash baadinka bidix baa la goglanayaa lagu fadhiisanayaa ka midigna cidhibtiisaa la taagayaa ataxiyaadka dambena waxaa la samaynayaa tawarruk baa la samaynayaa oo waxa weeye salka bidix baa lagu fadhiisanayaa yacni adinka markaa bidixna waxaa laga hoos dusinayaa adinka midig hoostiisa laga dusinayaa adinka midig hoostiisa ayaa laga dusinayaa tawaruk wax la yidhaahdo ayaa lala imanayaa marka sidaas iyada ah ayaa salaadii laba ataxiyaad leh lagu samaynaya waxay isweydiin leh salaadu haddaynay laba ataxiyaad lahayn hal ataxiyaad keliya leedahay ma waxaa la samaynayaa iftiraash mise waxaa la samaynayaa tawaruk tusaalaheedu waxay ahaatay labadii ragcadood ee subaxaad tukanaysaa ataxiyaadka yacni qaabkaad u fadhiisanaysaa miyaad iftiraashi mise waa tawaruki fuqahadu waa isku khilaafeen ha yeeshee qowlka markaas saxiix ee sawaabkaay waxa weeye yacni mar haddii waxa weeye hal atixiyaad keliya ay leedahay waa in la iftiraashayo aan la tawarukaynin weeye sidaas iyadaabaa sunnadii nebigu sala allahu calayhi wasalam ahaatay waxaana sidaa ku soo arooray xadiidka nasaa-i ee saxiixa ah nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu salaad subax tukaday salaaddii subaxdeed waxa uu sameeyey iftiraash buu sameeyey oo adinka bidix buu ku fadhiistay ka midigna cidhibtiisuu taagay marka waxa weeye xadiidkaasi waa xadiis saxiixa sheekhulalbaanina waxa uu ku quweeyey sifatu salaadki iyo kaydkiiba waa ku quweeyey marka xadiidkaasi waxa uu daliil u yahay in waxa weeye iftiraash lagula imanayo salaadii hal atixiyaad keliya leh inay sunnadeedu tahay iftiraasha inay tawaruk ahayn sidaas aawadeed dad fara badani waxay sameeyaan oo ah markaysaga inay iska tawarukaan yacni salaadii waxa weeye hal atixiyaad lahayd waa kaladun mukhaalifun lisunna yacni waa khalad weeye sunnadii rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waa khilaafsan tahay weliba waxaa intaa raacay laba shay oo kale labada shay oo kale waxay tahay waa mida xadiidka ibnu cumar ee saxiixa ay waxa uu sheegayaa inuu yidhi sunnatu salaati liftiraashu fa yacni sunnada salaadu waxay tahay waa iftiraash weeye oo waa inaad adinka bidix ku fadhiisataad goglato adinka midigna markaa cidhibtiisa aad taagto kaasaa sunnadii salaadu uu yahay waana xadiis saxiixa markaa weeyaan xadiis saxiixa yacni markaa xadiidkaasi weeyaan marka waxa weeye xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa waxa uu saxaabigu yidhaahdo waa sunne waxay leedahay xukmu rafci bay leedahay xukmu rafci ayay leedahay waxa la wixii fadhi ah oo aan markaa kayfiyad ka duwan iftiraashka aynay u soo aroorin oo salaadba gudaheeda la samaynayo iftiraash baa sunna u ah baa laga qaadanaya wixii kayfiyad khilaafsani u soo arooreen waa halkeed laakiin wixii kayfiyad khilaafsani aynay u soo aroorin sunna waxa u ah iftiraash in la sameeyo kaasna sidaas iyadaabaa laga qaadanaya shayga labaad waxa uu yahay xadiis markaa imaam axmed iyo kayrkiis soo wariyeen iyo bayhaqiya waxa uu sheegayaa yacni naha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can iliqcaai watawaruk nebigu laba shay waa nahiyey iqcaaga waa nahiyey waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala yacni tawaruka waxa la yidhahdana waa nahiyey oo in salka bidix lagu fadhiisto oo adinka markaa bidix markaa adinka midig laga hoos dusiiyo sidaa in loo fadhiistana nebigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam xadiidkaana waxa weeye sheekhulalbani iyo culamo kaleba waa quweeyeenoo waa saxiixiyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis saxiixa silsilatu xadiisi saxiixana waa ku saxiixinayeen meelo kalena waa ku saxiixiyey marka xadiidkaasina waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam tawaruka inuu nahiyey waxaa lagu xambaarayaa maqaamku tawaruku soo arooree sunnadii rasuulka ahayd mooyaane maqaam kale oo dhan in la tawaruko salaada gudaheeda in la nahiyey baa lagu xambaarayaa xadiiskaasina waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye salaadii laba ataxiyaad lahayd yacni marka ataxiyaadka dambe mooyaane maqaamada kale ama fadhiyada kale in tawaruk la sameeyaa inay manhi tahay oo nahyi qowligii nebiga sala allahu calayhi wasalam kaga soo arooray ayaa laga qaadanayaa sidaas aawadeed yacni marka waxa weeye salaaddii aan laba ataxiyaad lahayn ee hal ataxiyaad keliya leh sunnadeedu waa iftiraash weeyaan ee sidaas iyada ha la ogaado masaa-isha kale ee siyaadada ka ah waxa weeye waa masalada waxa weeye ku saabsan yacni markaa addimada yacni farahooda caaradooda in loo jeediyo xagga qiblada in loo jeediyo mas'alada noocaasa yacni markaa weeyaan xadiidkan baanay markaa mas'aladaasi ku soo aroortay shaaficiyadu waxay yidhahdaan in loo jeediyo xaggaas qiblada yacni aad bay u adkeeyeen laakiin calaa kulli xaal marka culamo badani waxay ku xambaareen yacni sunanimo ayay markaysagaa ku xambaareen jeedinta markaysagaa xagga qiblada yacni marka xagga markaa cad in loo dhigo yacni shaaficiyadu waa adkeeyeen xagga cad in loo dhigo adimada xagga cad haddii loo dhigana xagga qiblada ay u jeedsanayaan laakiin culamada qaarkood waxay ku xambaareen sunanimo ayay markaa ku xambaareen oo waxay yidhahdeen xadiidkan unbay ku soo aroortay maadaama xadiidkan un ku soo aroortay yacni marka haddii nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni uu amray waa la soo naqlin lahaa hadduu daa'imayna waa markaysagaa lasoo naqlin lahaa oo marka waxa weeye waxa xadiiskanun lagu soo wariyey yacni oo meel kale aan lagu haynin dee laguma xambaarayo in waxa weeye nebigu uu daa'imay yacni laguma xambaarayo waayo saxaabadu aad bay ugu fais fiirsan jireen nebiga sala allahu calayhi wasalam salaadiisa aad bay ugu fiirsan jireen waxaa kaloo la diideeyey marka iftiraashka iftiraashku waxa weeye marka gacmaha in la goglo oo dhudhumada la dhigo sida eygoo kale yani markaa an iftiraashin ka iftiraashi lkalbi yani marka waxa weeye yani markaa sida eygu markaa dhudhumadiisa u goglo oo kale idinkuna dhudhumadiina ha u goglanina gacmihii ina dhudhumadooda yani ha u goglanin oo ha u dhiganina marka waxa weeye ta noocaasina waa manhi oo axaadiis nahiyeysaana waa soo aroortay ama waxa weeye inaan markaa gacmaha yani in layska fogeeyo oo markaa yani labada dhinac laga durkiyo ta noocaasa markaysaga culamada marka waxay ku xambaaraan yacni sunnanimo ayay markaa ku xambaaraan inay markaa sunne tahay xadiiska laba boqol iyo toddobaatan wacan caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu cali waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilahi raalliha ka noqde can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annahu kaana idaa qaama ila salaati qaal yacni in rasuulka ilaahay isagoo ka warinaya in rasuulka ilaahay uu ahaa hadduu salaada u kaco qaala mid yidhaahda wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati yacni markaa sidaas iyadaa buu odhan jiro ducada istiftaaxa buu akhrin jiray ilaa qowlihi laga gaadho min almuslimiina wa ana min almuslimiin ama wa ana awalu lmuslimiin ilaa halkaa laga gaadho allaahumma anta almaliku laa ilaaha ilaa anta anta rabbii wa ana cabduk ilaa aakhirihi xadiisku waa dheer yahay yacni muxaqiqa ayaa markaa soo aroorinaya isagaoo markaa yacni dhammaystiran dad fara badan oo istiftaaxa akhriyana waxay ku gaabsadaan wa ana min almuslimiin intaasoo keliyay ku gaabsadaan oo waxay akhriyaan wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaya wamamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa ana min almuslimiin intaasoo keliyay akhriyaan yacni qadar markaa yacni kale oo markaa ziyaado ah oo duco ah oo xadiidka la socotaana waa jirtaa marka waxa weeye istiftaaxii nebiga lama wada yimaadaane in ka mida ayay markaa la yimaadaan ilى aakhirihi rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatayna waxaa ku sugnaatay ana dalika fii salaati leyl taasi inay dhacday marka waxa weeye salaada markaa habeenkii uu tukanaya salaatuleylka ah ayuu istiftaaxa markaa ku furfuran jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin waxa weeye arrinkaas uu sheikhu yidhi xaafid ibnu xajar salaatuleylka inay tahay baa riwaayo muslima ku soo aroortay iskadaa muslim inay ku soo aroortay riwaayaadka xadiidka midnaba kuma soo aroorin baa la yidhi waana wahmi yacni uu ku dhacay xaafid ibnu xajar yacni marka uu ku dhacay culamada qaarkoodna yacni markay masaa-isha qaarkood ay ku tacqiibinayaan ibnu xajar waxay yidhahdaan shihaabuddiin fii kulli xiinin laysa bihaaqib yacni shihaabuddiin shiikha la yidhaahdaa mar kastaba markaysagaa mid ifaayo ma aha oo bimacnaa waxay u jeedaan mar kasta marka hadalka uu sheegaa sax ma ahe waxaa dhici karta fii bacdi alaxyaan oo aan badnayn inuu qaldamo ayaa markaa suurtoobi karta sidaas iyadaabay ka tilmaamayaan marka waxa weeye riwaayada muslim waxay sheegaysaa kaana idaa qaama ila asalaati oo salaad unbaa markaa la itlaaqayaa salaadaasna faral iyo sunne mid walba waa aqbalaysaa sidaas aawadeed buu imaamu nawowi uu yidhi yacni markaa salaaddu waxay caam ku tahay faral iyo sunne markaa mid walba caam bay ku tahay sidaas aawadeed yacni markaa faralkii iyo sunnihii mid walba wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda ilaa aakhirihi waa markaysagaa mid yacni markaa lagu istiftaaxi karo oo markaa lagu markaa yani istiftaaxa lala iman karo weeyaan laakiin riwaayaadka qaarkood oo saxiixa baa soo arooray oo ku qaydaya wakhtiguu la iman jiray salaada faralka inay tahay riwaayaadka sidaas tilmaamayaana waxa weeye ibnu xibbaan iyo tirmidi iyo abu cawaana ayaa soo wariyey waana riwaaya saxiixa tirmidi waxaa markaa uu ku keenayaa saddex kun lix boqol iyo toddoba iyo afartan xadiidka ee tirmidiga ayaa marka isagaa uu sidaas ku keenaya oo u odhanayo kaana idaa qaama ila asalaati almaktuuba abu cawaana ayaa isaguna waxa weye ku soo wariyey saxiixiisa ayuu ku soo wariyey daara qutni ayaa isaguna ku soo wariyey yacni markaas sunankiisa ibnu xibbaan baa isaguna ku soo wariyey saxiixiisa muxaqiquna ibnu xibbaan waa idin qoraya tirmidina waxa uu yidhi xadiidkaa sheegaya yacni salaada faralka markuu u kacuu odhan jiray xadiidun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan buu yidhi albanina waxa uu yidhi wasanaduhu saxiixun waruwaatuhu kulluhum hiqaatun kama qaala abuiib alcadiimu alaabaadi fii tacliiqihi calayhi yacni sanadkiisu waa saxiixu ruwaadiisa dhammaantoodna waa lagu kalsoon yahay sida markaa sheikha abuiib la yidhaahdo ee ghaayatulmaqsuud kitaabka la yidhahde abu daawuudka uu ku sharxayana leh ee uu markaa ku yidhi tacliiqa uu kuleeyahay sunanka daara qudni wa huwa calaa sharti muslim xadiidkaasi weliba shartu muslim buu ku sugan yahay oo saxiixun calaa sharti muslim weeyaan ayaa markaa uu tilmaamaya albani tamaamulminaha mujalladka koowaad safxadda boqol iyo saddex iyo toddobaatan buu sidaas iyadaa ku sheegaya istiftaaxa salaada markaa la istiftaaxayo kayfiyaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday inuu ku istiftaaxay in lagu istiftaaxa tii walba waa mashruuc oo waa bannaan tahay mid walbana sunnadii nebiga qofku waa tabaqay waxaase afdaloo fadli badan inuu waxa weeye qofku marba mid la yimaado oo uu mar ku furfurto wajahat wajiye liladii fatara asamaawaati waalard oo waxa weeye uu dhammaystiro laakiin o aanu halkan dhow ku joojin oo uu mar kale ku furfurto allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib ila aakhirihi oo uu mar ku furfurto subxaanaka allaahuma wabixamdika tabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruk oo uu mar ku furfurto allahu akbar kabiira yacni markaa ilaa aakhirihi xadiiskii jubayr yacni markaa istiftaaxyada kala duwan ee soo arooray yacni inuu marba mid ku furfurto siduu nebigu sala allahu calayhi wasalam marba mid ugu furfuran jiray sidaas iyada aba afdal ah oo waxa weeye markaysagaa fadli badan litacmala sunnata yacni bilwajhayni si aad markaa sunnada ugu camal fasho labada weji ay u soo aroortay mid walba aad markaysagaa ugu camal fasho yacni shay waxa weeye shareecadii ka midana yacni marka aanad u dayicin oo aanad ihmaal yacni ugu samaynin ama sunnihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka mida xadiiska laba boqol iyo koob iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu abi hureyre waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday qaala inuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama idaa kabara lisalaati sakata hunayatan rasuulku sala allahu alayh wasalam salaada u takbiirto oo uu xidho oo allahu akbar uu yidhaahdo sakata hunayatan in yar buu aamusi jiray qabla an yaqra'a intaanu marka akhrinin yacni faatixada iyo intaanu akhrinin ka hor buu in yar aamusi jiray fasa'altuhu waan weydiiyey buu yidhi abuu hurayra yacni waan weydiiyey waxaan ku yihi wakhtigaada hamusta maxaad tidhaahdaa dabeed wuxuu yidhi aquulu waxaan idhahdaa allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya allaahumma ilaahayow baacid baynii aniga markaa dhexdaydiyana kala fogee wa bayna khataayaaya yacni gafafkayga ama dembiyadayda iyo aniga markaana kala fogeeyo na kala dheere kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib si aad u kala fogaysay yacni bari iyo galbeed halka qoraxdu ka soo baxdiyo halkay ka dhacdo si aad u kala durkisay u kala fogaysay sidaas oo kale noo kala foge allaahumma ilaahayow naqinii iga nadiifi min khataayaaya dembiyadayda iga nadiifi kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas sida looga nadiifiyo yacni marada cad yacni wasakda ama qurunka sida looga nadiifiyo sidaasoo kale iga nadiifi allaahumma aksilnii ilaahayow imaydh min khataayaaya gafafkayga ama dembiyadayda iga maydh bilmaa'i waalthalji waalbarad bilmaa'i biyo igaga maydh yacni dembiyadayda iyo waalthalji sayax igaga maydh iyo waalbaradi yacni markaa yacni baraf igaga maydh muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labadua soo wariyeen waxaynu ku jirnay istiftaaxyada ayaynu ku jirnay waxaynu soo maray istiftaaxa koowaad oo ah wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda ila akhiri alxadiid marka waxa weeye istiftaaxaasi waxa u aha istiftaaxa koowaad ee uu soo sheegay waana markaa shaaficiyaduna kaasay markaa doorteen kaas ayay markaa doorteen laakiin waxaynu nidhi sida afdalka ahi waa in marba mid la akriyo oo mar la akriyo wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda mar la akriyo allahuma baacid bayni wa bayna khataayaaya ila akhirihi mar la akriyo subxaanaka allahuma wabixamdika tabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka oo mar kale la akriyo allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan wa asiila saddex goor la yidhaahdo allahuma inii acuudu bika min ashayطaani min hamzihi wanafkihi wanafthi ama acuudu billahi asamiici alcaliimi min ashayطaani alrajiimi min hamzihi wanafkihi wanafthi yacni sidaas marka la yidhaahdo marka adigu calaa kulli xaal kayfiyadaha kala duwan ee u soo arooray in markaa marba mid la akriyo ayaa afdal oo fadli badan ama waxa weeye ta hore haddii lala imanayo waa inaan la kala goynin oo qayb laga tegin ee waa in markaa dhammaanteed la wada akriyaa waana xoogaa waa dheer tahay marka sidaas aawadeed yacni markaa wakti uu qofku ama munfarid yahay amaba marka uu cidaan markaa xoogaa dhibsanaynin yacni itaalada salaada la dheeraynayo aan dhibsanaynin hadduu markaa tujinayo axwaasha noocaas oo kale ayuu markaa akhrin karaa axwaasha noocaasa ayuu markaa akhrin karaa marka waxa weeye waxa markaa ka fiican yacni in markaa la akhriyo allaahuma baacid bayni wa bayna khataayaaya yacni taas iyada ayaa markaa kasii fiican waayo xoogaa markaysagaa yacni badnaanshaha waa ka badnayd nebigu sala allahu alayh wasalam sida daahirka axaadiista marka laga eego yacni marka imaatinka uu la iman jiray yacni marka waa ka badnayd lagumana qaydin markaa faral iyo sunne midnaba laguma qaydin midnaba yacni markaa laguma qaydin marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal inuu taa ugu badsado laakiin kayfiyadaha marba mid la yimaado ayaa afdal oo fadli badan waana duco istiftaaxa jamaahiirta culammadu waxay qabaan inuu markaa sunno yahay ayay markaa qabaan waxaana yidhaahdeen marka waajib ma aha waayo waajib markaysaga inaanu ahayn waxaa ku tusinaysaa yacni nebigu sala allahu alayh wasalam kuma sheegin almusii'u salaatah ninkii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisii kuma sheegin laakiin marka waxa weeye bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa waajib in istiftaax lala yimaadaa allaahuma ilaa qofku waxa weeye dee inuu ma'muum yahay oo yacni uu imaam ku xidhan yahay ou ka baqayo markaysaga waxaan haddii uu istiftaaxa akhriyo in markaa faatixadii markaa isagaan akhriyin inuu ka ka rukuuco sidaasoo kale inuu ka baqanayo mooyaane hadduu ka gaadhsiin karayo inuu istiftaaxa akhriyaa yacni waajib baa culamada qaarkood ay ka dhigeen waxaanay markaa daliishadeen yacni markaa xadiiskii markaa ninkii salaaddiisa xumeeyey laftiisa waa ku timi masaa'il badan oo xadiiska ku soo arooro fuqaadu ay iska yidhaahdaan baa jira iyagaan riwaayaadka u wada fiirsanin yacni ay yidhaahdaan xadiiskaa laguma sheegin laakiin xaqiiqadu waxay tahay waa in lagu sheegay yacni markaa weeyaan sidaas aawadeed waa in lagu dadaalo aan istiftaaxa laga tegin yacni marka qadra almustataac intii la kari karaayo in lagu dadaalo weeye faral iyo sunnabana marka waa lala iman karaa istiftaaxa oo faral iyo sunnaba mashruuc bay markaysagaa ku tahay shanta salaadood faralka iyo sunnayaasha mid walba waxaa laga qaataa xadiiska allaahuma qsilni min khataayaaya bilmaa'i waalhalji waalbarad yacni biyahoo keliya inaan markaa yacni waxaynay daahirine yacni barafka iyo yacni biyaha marka xaaladoodii iska beddelay sayaxa iyo ashyaada noocaasi qudhooda inay markaa mudahir yihiin oo wax daahirinayaan ayaa markaa taasna markaa laga daliishadaa culamada qaarkood ay kala baxeen xadiiska laba boqol iyo laba iyo toddobaatan wa can cumara cumar waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilahi raalliha ka noqday annahu kaana yaquul inuu ahaa mid yidhaahda subxaanaka allaahumma wabixamdik subxaanaka allaahumma ilaahayow xumaanka nasahnaan ama xumaan ka dheeraan baa kuu sugnaatay aada xumaan ka fogtoo ka dheer tahay wa bixamdika ay wa usabbixuka waa ku nasahayaa yacni bixamdika yacni anoo ku dheehaya markaa mahaddaada ama wa uhnii calayka waa ku ammaanayaa bixamdika ammaantaadii baan markaysagaa kugu ammaanayaa tabaaraka smuka tabaaraka markaysaga khayrku waa batay ismuka magacaaga khayrkiisu waa batay yacni khayrkiisa iyo barakadiisu magacaaga waa bateen oo barakadiisa iyo khayrkiisaa badan ama macnaha ka laasimaya lagu fasiro leeyaha tabaaraka waa korreeyey ismuka magacaagu wa tacaalaa waa korreeyey yacni jadduka yacni cadamadaad iyo weynidaaduna yacni waa korraysay walaa ilaaha hayruka yacni mid la caabudaa ma ahaanin yacni ay xaqun xaq ma ahaanin hayruka adiga mooyaane adigunbaa xaq ah halla wixii kale la caabudaana waa baatil rawaahu muslimun muslim baa soo wariyey bisanadin munqatic sanad munqatica ayuu ku soo wariyey oo bimacnaa waxa aan xidhiidhsanayn wadaara qutni daara qutnina waa soo wariyey mawsuulan yacni markaa isaga oo xadiisku markaa xidhiidhsan yahay aan wax inqitaaci ku sugnayn wa huwa mawquufun xadiisku waa mawquuf oo cumar buu markaa ku joogaa oo bimacnaa ma dhaafsiisna xadiiska laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan wa naxwuhu xadiiskaas markaa mid shabahana can abi saciidin abi saciid baa laga soo wariyey marfuucan abi saciidna uu nebiga sala allahu alayh wasalam u rafcinayo cinda alkhamsati yacni shanta agtooda bimacnaa afarta sunan iyo imaam axmed wa fiihi waxaa ku sugnayd wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda bacda takbiiri yacni takbiirta dabadeed wuxuu odhan jiray yacni markuu allahu akbar yidhaahdo dabadeed wuxuu odhan jiray acuudu billaahi asamiici alcaliimi min ashaytaan alrajiim acuudu waa magan galay billaahi ilaahay baan magan galay assamiici ilaahaasoo kii maqalka badnaa ahaaday ee alcaliimi cilmiga badnaa ahaaday kaasaan magan galay min ashaytaani shaytaankii baan ka magan galay alrajiimi ay ilmarjuumi la fogeeyey ee naxariista ilaahay laga eriyey kaas baan ka magan galay sharkiisa min hamsihi waxaan ka magan galay marka ilaahay min hamsihi shaytaanka markaysagaa hamsigiisa ayaan markaa ka yacni ka magan galay yacni hamsigana waxaa looga jeedaa oo yacni markaa laga tilmaamayaa yacni ishaarada iyo waxbaa markaysagaa loo isticmaalaa hadda waxaasee looga jeedaa markaa waalida iyo suuxitaanka iyobaa looga jeedaa hamsuhu almuuta yacni weeyaan bay yidhaahdeen muutaduna waxa weeye oo laga tilmaamayaa geerida ma aha ee waxaa looga jeedaa waa waalida iyo suuxitaanka weeye sidaas aawadeed markaysaga yacni muxaqiqu sida marka uu yidhi almowtu uu ku fasiray waa kalad almuutaba markaysaga waxaa markaa ruwaaddu ay ku fasireen marka min hamsihi waxaan ka magan galay yacni shaytaanka markaa suuxintiisa yacni iyo waalidiisa uu waxwaalo ama uu wax suuxiyo taas baan markaysagaa ka magan galay ilaahay wa nafkihi afuufitaankiisaan ka magan galay yacni kibirkiisa iyo isla weynidiisa uu dadkana kibirka u sababayo taas baan markaa ka magan galay wa nafsihi tufitaankiisaan ka magan galay tufitaankiisa ayaan ka magan galay oo bimacnaa waxa weeye hadallada baatilkaa sida gabayga markaysaga aan yacni shareecada ka hor imanaya ama markaysaga abaatiisha lagu sheegayo kaas baan markaa ka magan galay in waxa weeye uu markaa isagana markaa igu tufo ama igu kalifo xadiiskan yacni markaa waxa weeye cumar baa laga soo wariyey qadarka hore isagoo oo markaa mawquuf ku ah markaa cumar yacni mawquuf ku ah xadiiska mawquufka ee cumar marka isagaa mawquufka ku ahina cumar waa ka sugan yahay oo saxiix buu ka yahay can cumar oo cumar waa ka asaxay inkastoo sanadka markaa muslim uu ku soo wariyey oo inqitaac ku jiro inqitaacana sababtiisu waxa uu ahaaday nin la yidhaahdo cabdatu bna abi lubaaba ayaa markaa cumar ka warinaya ninkaasina cumar wuxuu ka maqlay markaa ma jirto sidaas aawadeed baa xaafid ibnu xajar iyo culamo kaleba marka ay tilmaamayaan xadiidku markaysagaa sanadkiisu inuu munqatic yahay ayay markaa sheegayaan xaafid ibnu xajarna waxa uu yidhi rawaahu muslimun bisanadin munqatic markaa ayuu markaa yidhi culamo badan oo kale oo xufaadina saas yadaabay marka sheegeen waxa markaasi jira sanad kale oo waxa weeye mawsuula oo inqitaac ku jirin ayaa jira oo cumar laga soo warinaya sanadkaana daara qutni baa soo wariyey sanadkaasina waa mawsuul waa saxiix oo wuxuu ka asaxay marka cumar bnukhadaab isagoo mawquuf ku ah ayuu markaa ka asaxay taas iyadii waxa weeye waa sugan tahay waxaa la soo wariyey xadiisku isagoo marfuuca ayaa la soo wariyey oo abi saciid iyo anas baa laga soo wariyey abi saciidna waa inoo sheegay yacni marka abi saciidna waxaa soo wariyey khamsada ayaa markaa soo wariyey marka xadiiska marka abi saciid ee abi saciid laga warinayo yacni culammada qaarkood waaqi weeyeen oo waxay yidhaahdeen waa xadiis markaysagaa qawi ah ayay markaa yidhaahdeen xadiis qawi ah weeyaan bay markaa yidhahdeen bale culammada qaarkood waa saxiixiyeen sida sheikhulalbani oo kale waa saxiixinaya yacni shucayb alarna-ood oo kale markaa ariiqa marka abi saciid yacni dariiqyadiisa qaar yacni abi saciid markaa dariiqyada lagaga soo wariyey mid ka mid a wuu taxsiininayaa shucayb alarna-uud waa taxsiininayaa marka sidaas aawoodee culammada qaarkood yacni ariiqa markaa waa quweeyeen oo waxa markaa yidhaahdeen waa ariiq markaa qawi ah weeyaan bay markaa yidhaahdeen waxaa markaa kaloo laga soo wariyey xadiidka yacni caaisha lafteeda waa laga soo wariyey iyada oo markaysa waxaan markaa nebiga sala allahu alayh wasalam u rafcinaysa ayaa markaa laga soo wariyey marka waxa weeye xadiiskaas caaishana waxaa ku jira markaysagaa nin la yidhahdo xaarisat ibni abirijaal nin la yidhaahdo ayaa ku sugan oo tirmidi iyo markaysagaa yacni bayhaqi ay ka soo warinayaan marka waxa weeye waxay odhanayaan bayhaqi iyo tirmidi iyo xadiiskaa xaarisa mooyaane marka isagaa dariiq kale ku garan mayno dariiq kale ku garan mayno xaarisana ama wuxuu yahay nin laga hadlay ama waa nin daciifa weeyaan xaafid ibnu xajar waa markaisaga arrinkaa waa tacqiibiyo wuxuu yidhi dariiq kale maya jira oo abiljawzaa uu ka warinayo markaisaga caaisha marka uu ka warinayo dariiq kalena waa jira oo dabaraani markaisaga uu cataa yacni markaa ka warinayo can caaisha oo isaguna markaisaga waxaa shabaha shawaahid kalena xadiisku waa leeyahay oo saxaabo badan oo kaleo laga soo wariyey ayuu markaa sheegay marka yacni sheikhulalbani laftiisu yacni waxa weeye markuu tacqiibinayey yacni arrinkaa tirmidi iyo waxauu yidhi hadduu tirmidi uu garan waayo wejigaa weji aan ahayn oo xadiiska lagu soo wariyey culamo kale oo garatay ayaa jirta bimacnaa wuxuu ku ishaarayaa garashawaaga shay la garan waayaa yacni xujo ma aha oo man calima xujatun calaa man lam yaclam haddii markaa culammada qaar ay garato yacni waxa weeye ciddii garatay baa la hormarinayaa sidaas yadaa buu markaa ishaarayaa sidaas yadaa ayuu ishaaraya dariiqii abuljawzaa yacni laga warinayey ee uu inoo sheegay markaysa waxaan markaa ibnu xajar ayuu soo arooriyey dabeedna waxau yidhi xaakimna waxau yidhi waa saxiixulisnaad dahabina waa ku waafaqay ha yeeshee abu daawuud baa markaysa waxaan cilleeyey oo xadiiska yidhi markaysagaa caan ma aha oo ninka laga soo warinayo oo ah markaysa waxaan markaa cabdusalaam ibnu xarbi almulaa'i can budayl ibnu maysara yacni ragga kale markaysagaa budayle ka soo wariyey ee jamaacada ahi yacni markaa waxa weeye may sheegin yacni tan markaysagaa may sheegin oo bimacnaa ziyaada ayaa markaysagaa la socota yacni ruwaadda kale markaysagaa inay ku darin ayaa markaysagaa la socota oo waxa weeye istiftaaxa bimacnaa salaadda wuu ka warramay oo waa soo wariyey nebigu sala allahu calayhi wasalam sida uu ku geli jiray laakiin wax istiftaaxa ma sheegin bimacnaa wuxuu tilmaamayaa istiftaaxu inaanu maxfuud ahayn ee ay tahay markaysagaa shaadda inay tahay saas yadaabuu ishaaraya laakiin albaani calaa kulli xaal waa radiyo waxa uu yidhi maadaama cidda siyaadisay ay tahay iqo yacni markaa iqada marka waxay siyaadiso waa la aqbalaa ziyaadatu min ahiqati maqbuula shawaahid kaleo calaa kulli xaal markaysa waxaan markaa albaani keenayaa oo waxa weeye uu odhanayo markaa ariiqaas wuxuu odhanayaa marka abi saciid ariiqa caaisha waxau odhanayaa waxa weeye waxaa ku jira markaysaga inqiaac ayaa ku jira ayuu odhanayaa laakiin ariiqii abi saciid iyada haddii laysu geeyo calaa kulli xaal waa isquweynaya ilaa xasan waa tegaya marka waxa weeye yacni xadiisku marka dambe waxa uu ku tegayaa inuu markaa xadiis saxiixa inuu yahay oo saxiixun ligayrihi uu noqonayo ayuu sheikhulalbani ku tegay culamada qaarkood oo sidaa uga horraysayna waa jirtaa oo xaakim iyo dahabi iyo iyagu markaa dariiqyada qaar baabay saxiixiyeen cuqaylina wuxuu yidhi asaaniidda qaarkood waa jayid ayuu markaa u yidhi marka calaa kulli xaal culammada bedelkoodu xadiiska waa daciifiyeen ha yeeshee markaa culammada qaar oo sidaas iyadaa u quweeyey ayaa jira oo uu ka mid yahay markaisaga xaakim oo ka mid yahay dahabi oo ka mid yahay cuqayli ou ka mid yahay albani ou ka mid yahay shucayb markaa alarna-uud marka waxa weeye xadiisku waxa uu sheegaya calaa kulli xaal istiftaaxa salaada lagu istiftaaxayo lagu furfuranayo in marka waxa weeye yacni mashruucay tahay in marka lagu furfurto subxaanaka allahuma wabixamdika tabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaha hayruka waxaan ishaarayaa uun xadiiska markaa hadalka uu yidhi abu xaatim xadiisku waa kadib oo asal ma laha oo ninka sanadka ku jira ee markaisagaa la yidhaahdo maxamed ibnu saltina yacni ba'si kuma sugna ee waxbaan ka qoray yacni waxa weeye sheikhulalbani calaa kulli xaal irwaaga ayuu ku radinayaa ou odhanayaa markaisaga wax xuja oo xadiidka markaisagaa kadib iyo markaa been ugu sheegay yacni muu caddaynin waa yacni weliba markaisagaa waxa raacda maxamed ibnu salti ninka la yidhaahdo waxa uu qiray ninkaasi inaanu ba'si lahayn yacni ninka xadiidka soo wariyey inaanu wax ba'siya lahayn ragga kale wax lagu duro ma laha laakiin ninka waxa weeye markaa laga yaabo in yaroo dacfi inay ku sugan tahay waa maxamed ibnu salti maxamed ibnu saltina isagaaba qiray inaanu marka isagaa ba'si lahayn ninka la yidhaha laa ba'sa bihina xadiidkiisa waa la taxsiiniyaa weliba marka isagu lama gaar noqon oo lama tafarudine dariiqyo kalea jiro markaysa waxaan markaa yacni mutaabaco ah oo isaga lagu raacay ayaa jira oo nin la yidhaahdo markaysa waxaan markaa ibnulfadli saynaani la yidhaahdo ayaa markaysaga mutaabaco ku sameeya sanadkiisuna saxiix yahay marka calaa kulli xaal xadiisku waxaa qawi ah markaysaga inuu saxiix yahay yacni hadalka imaam axmed uu yidhi laa yasixu hada alxadiid yacni sixadii buu nafiyey ee xusni inaanu nafyinaynin baa suurtoobi karta xusni inaanu nafyinaynin inuu xasan yahay ayaa markaysagaa dhici karta wallahu aclam calaa kulli xaal xadiidka markaysagaa turuqdiisa haddii laysu geeyo xadiisku waa xadiis qawi ah yacni weeyaan waxaa kaloo markaysa waxaan markaan tilmaamayaa yacni salaada gudaheeda marka lagu jiro isticaadada la sameeyo waxaa markaa sugnaatay in zawaa'id lagu daro waacuudu billahi asamiici alcaliimi min ashaytaani alrajiimi min hamzihi wanafkhi wanafsih ama waxa weeye labada siyaadee asamiici alcaliim ama waxa weeye min hamzihi wanafkhi wanafsihi labada mid in lagu daro yacni waxa uu culammada qaarkood ay sheegeen yacni iyadoo siyaadadaa uu ka maran yahay labadaas siyaadoo midnaba aynay la socon salaada gudaheeda in lagu sameeyo oo lagula yimaado yacni kuma soo aroorin yacni markaa xadiis saxiixa kuma soo aroorin salaada wakhtiga ka baxsan waa soo aroortay xadiis saxiixa in acuudu billahi min ashaytaan alrajiim la yidhaahdo ama salaada gudaheeda qiraa'o wixii aan ahayn ama salaadaas ama keyrkeed ha noqotee isagoo ziyaado ka maran waa marka waa sugan tahay laakiin salaada gudaheeda ama qiraa'aba markaysaga waxaan marka wax la akrinayaba oo qur'aanka la akhrinayo iyada labada ziyaado in mid lagu daro ayaa afdala oo markaa fadli badan xadiiska laba boqol iyo afar iyo toddobaatan oo can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaftatixu asalaata bitakbiiri rasuulku waxa uu ahaa mid salaada ku furfurta bitakbiiri allahu akbar buu ku furfuran jiray waalqiraa'ata marka akhrintana qiraa'ada wax akhrinayana wuxuu ku furfuran jiray bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yacni marka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin buu ku furfuran jiray oo ka bilaabi jiray wa kaana idaa rakaca wuxuu ahaa hadduu markaysagaa rukuuco lam yushkhis ra'sahu midaan waxa weeye madaxiisa sare u taagin buu ahaa walam yusawibhu madaxiisana midaan hoos u foorarin buu ahaa yacni markaa madaxiisa hoosna markaa uma foorarin jirin yacni sarena uma taagi jirin ee bimacnaa dhexdhexaad dhabarkii lasii siman buu ka dhigi jiray lam yushkhis markaa waxa weeye ma taagi jirin ra'sahu madaxiisa oo madaxa saasoo kale marka isagoo rukuucsan sare uguma qaadi jirin sare uguma qaadi jirin sidaas walam yusawibhu hoosna uma foorarin jirinoo yacni madaxii markaysaga qoortii iskuma jabin jirin ee waxa weeye sidaas markaa dhabarkii markuu simo ayaa madaxiina la sii sinaan jiray oo uu wejigu markaa hoos u fooraro yacni marka waa la siman yahay walaakin bayna daalika labadaa dhexdeeduu ka dhigi jiray yacni bayna alishqaasi waataswiib inuu sare u taago iyo inuu hoos u foorariyo luqunta isku jabiyo labadaa waxa u dhexeeya ayuu ka dhigi jiro si quman markaysaga waxan markaa uu isagana madaxana uu sidaa u jiido wa kaana idaa rafaca waxa uu ahaa hadduu markaysagaa kor uga qaado madaxa min alrukuuci rukuucda uu kor uga qaado lam yasjud midaan sujuudin xataa yastawiya ilaa uu sinmo qaa'iman xaala kowni uu yahay qaa'iman mid taagan oo bimacnaa si quman uu isu taagoo lafiisu ay kala baxaan ilaa uu taa sameeyo ma sujuudi jirin wa idaa rafaca hadduu markaysagaa kor uga qaado min asujuudi sujuudana lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya jaalisa xataa yastawiya ilaa uu sinmayo oo uu dheeli tirmayo jaalisan xaaluu yahay markaa mid fadhiya wa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhahda fii kulli rakcatayni laba ragcadoodoo kastaba ataxiyata yacni markaa wuxuu ataxiyaadku akhrin jiray ataxiyaadka ayuu akhrin jiray wa kaana yafrishu rijlahu lyusraa wa kaana wuxuu ahaa yafrishu mid gogla rijlahu adinkiisa alyusraa markaysagaa bidix ayuu markaa gogli jiray wa yansibu waa taagi jiray alyumnaa ka midigna waa taagi jiroo bimacnaa xagga cidhibtiisuu taagi jiray cidhibta midig ayuu taagi jiray waa iftiraashkii wa kaana yanha wuxuu ahaa mid reeba can cuqbati shaytaani shaytaanka markaa cuqbadiisa waa nahayin jira oo waa reebi jiray iqcaabaa la yidhahdaa kayfiyaddeeda waa sheegi doonaa wa yanha waa reebi jiray an yaftarisha ay can an yaftarisha inuu markaa goglado alrajulu ninku diraacayhi labadiisa dhudhun inuu gogladana waa reebi jiray iftiraasha sabuci sabuc waxaa la yidhaha dugaagga ayaa la yidhaahdaa sida markaa bahalka dugaaggii uu u goglado labadiisa markaa dhudhun siduu u goglado sidaasoo kale inuu u goglado wakhtiga sujuudda taana waa reebi jiro waa nahiyin jiray wa kaana yakhtimu waxa uu ahaa mid markaysagaa ku khatima asalaata salaada bitasliimi salaama naqsi ayuu ku khatimi jiray akhrajahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey walahu cilla xadiidka waxaa u sugnaaday cilla ayaa u sugnaatay cilladuna waxay tahay xadiiska waxaa ku jira inqitaac siduu xaafid ibnu xajar ba uu ku caddeeyey talkhiiska oo abuljawsaa xadiidkan khusuuskiisa kama maqlin caaisha culamo badan baana sidaa sheegtay oo uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar oo uu ka mid yahay ibnu cabdilbar bukhaari laftiisuna waa ishaaray oo arrinkaas waa tilmaamay riwaayaadka xadiidka riwaaya ka midana waxaa ku soo aroortay inuu yidhi cid baan marka uu diray oo uu yidhi arsaltu rasuulan ilaa caa'ishata yas'aluha markaasuu dabeedna xadiiska sheegay culammada qaarkood sida arnaa'uud oo kale waxa uu yidhi xadiiska waxba inqitaaci kuma jiro oo itisaal baa la yskaga xambaarayaa maadaama liqaagu uu suuragal yahay marka waxaana dhici karta inuu markii horena uu cid u diray markii dambena inuu ka maqlay ayaa surowda laakiin sheekh alalbaani ra'yiga waa radiyey oo waxau hi imkaanu liqaa laa yakfii huna halkan kuma filla buu ee waxa hurtilo ah inuu ilaaba ilaa sugnaado liqaagaasi uu mushaafaha uga maqlay xadiidka inuu sugnaado siday waasitaduba u sugnaatay oo kale inay u sugnaato weeya marka calaa kulli xaal xadiidka sanadkiisa haba ku jiro dacfi ama inqitaac ee waxa uu leeyahay shawaahid badan buu leeyahy oo xadiidka u markhaati kacaysa oo aawadeed uu ku noqonayo saxiix shawaahiddaasina waa fara badan yihiin waxyaalaha uu sheegay dhammaantood shawaahid bay leeyihiin ama qawliya ama ficliya waxa uga horraysa takbiirta takbiirtana nebiga sala allahu alayh wasalam marka uu salaadda isku taago waa takbiiran jiray bale markaa shawaahid qawliya bau leeyahay oo ninkii musii'u salaati salaaddiisa xumeeyey waxa uu nebigu ku yihi sala allahu alayh wasalam sidaynu soo maray idaa qumta ila asalaati faasbiq ilwuduu'a uma istaqbil alqibla fakabbir marka takbiirta in lagu gelayo waa marka waxa weeye axaadiis badan bay kusoo aroortay bal ee marka waxa weeye taxriimuha atakbiiru wax salaada lagu xarmadaa waa takbiir allahu akbar waalqiraa'ata bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin bay ku furfuran jireen bimacnaa faatixada waxaana loo jeedaa qiraa'ada la maqlayo marka sidaas aawoodee ma nafyinayso in istiftaax lala iman jiray siday mashaayikhda qaarkoodba ay ka daliishadeen istiftaax inaan inuu sunno yahay daliil uma aha laa siyama iyadoo istiftaax uu ku soo arooray xadiidkii ninkii salaadiisa xumeeyey in istiftaax lala yimaada maadaama ay ku soo aroortay tan laga qaadan maayo inaanu istiftaax la iman qiraa'aduu ku furfuran jireen waxaa looga jeedaa qiraa'ad iyo istiftaax waa kala duwan yihiin waana wixii la maqlayey baa laga hadlay waxaana xadiidkaa shaahid u ah in alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ay uu ku furfuran jiray xadiidka anas ee inoo soo socda ayaa markaa daliil u ah oo bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam waaba bakrin wacumara kanuu yaftatixuuna asalaata bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa inoo soo socdaa insha allahu tacala wa kaana ida rakaca lam yushkhis ra'sahu walam yusawibhu walakin bayna dalika hadduu waxa weeye rukuucana madaxa sarena uma taagi jirin hoosna uma dhigi jirin laakiin dhexdhexaad ayuu markaa ka dhigi jiray taasna waxaa markaa shaahid u ah xadiidka abi xumayd ayaa shaahid u ah uma qaala allahu akbar uma ictadala falam yusawib ra'sahu walam yuqanic rawahu alkhamsatu ila anasaa'iya wa saxaxahu tirmidiyu tirmidi waa saxiixiyey albaanina waa saxiixiyey marka waa xadiis saxiixa weeye marka waxa weeye taasna yacni shawaahid saxiixa bay leedahay وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا يظن مركز شواهد بيلاذاي شواهد داس أو مركز شواهد يعني مركز قول يفعل انت بره حتى waxay ku soo aroortay ninkii salaadiisa xumeeyey laftiisa waa ku timi oo waxa uu nabigu sala allahu calayh wasalam yihi suma arkac xataa tatma'ina raakican suma arfac xataa tactadila qaa'im suma asjud xataa tatma'ina saajida marka sidaas aawadee calaa kulli xaal taasna waxa weeye waa sugan tahay wa kaana yaquulu fii kulli rakcatayni attaxiyata ragcad kasta laba ragcadood oo kasta waxa markaa uu odhan jiray yacni attaxiyaatu ayuu markaa odhan jiray taana waxaa ku soo aroortay axaadiis yacni markaa saxiixa sida xadiidkii markaa ibnu mascuud idaa qacadtum fii kulli rakcatayni faquluu attaxiyaatu cabdullahi ibn mascuud laga warinayo nasaa'i iyo imaam axmed iyo tabaraani kabiirka ayuu ku wariyey ibnu khusayme iyo ibnu xibbaanna waa soo wariyeen waa saxiixiyeen sheikhulalbaanina waa saxiixiyey silsilatu xadiis saxiixana mujalladka labaad ayuu ku saxiixiyey wa kaana yafrishu rijlahu lyusra wa yansibu lyumna adinkiisa bidix waa gogli jiray ka midigna waa taagi jiray taasina waxay leedahay markaa shawaahid oo axaadiis markaa u markhaati kacaysa ayaa markaa jirta oo ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu iftiraash la iman jiray laba ragcadood marka uu tukado uma yafrishu rijlahu lyusra fayaqcudu calayha mutma'inan oo marka uu soo wariyey abu daawuud yani marka uu soo wariyey sanad saxiixa buu albaani odhanayaa waa ku soo wariyey bukhaarina juzu lqira'a ayuu ku soo wariyey muslim iyo abu cawaanina waa soo wariyeen axaadiis kaleo markaa u markhaati kacaysaana waa jirtaa oo addinka midig inuu taagayana riwaayadka qaarkood ba markaa caddaynaya bukhaari iyo keyrkiiba soo wariyeen wakadalika xadiiskii ibnu cumar oo uu tilmaamayo min asunna sunnaha waxaa ka mid a inuu waxa weye addinka bidixna la goglo addinka midigna la taago ayaa markaa sunnaha ka mid a isaguna waa saxiix wa kaana yanha can cuqbati shayaan waxa uu nabigu sala allahu alayh wasalam nahyin jiray cuqbatu shayaanka cuqbatu shaydaanku waa iqcaaga waxa la yidhaahdo iqcaagu waxa uu yahay manhiga ahi waa inuu qofku kuududsado oo uu addimada xaggooda hoose dhulka ku joojiyo rugaggana taago rugaggana uu taago salaalkana uu dhulka ku hayo sidaasaa waxaa la yidhahda iqcaaga markaa manhigii waa kaas weeye axaadiis badanoo nahyaysana waa soo aroortay sida xadiiska abi hurayra oo tilmaamaya nebigu sala allahu alay slam saddex umuurood nahiyey waxaana ka mid ah iqcaa'inka iqcaa'i ilkalbi abu yacla iyo tabaraani awsadka markaa soo wariyey iyo imaam axmed yani majmacu zawaaidkana waxa uu ka odhanayaa ibnu xajar alhayfami isnaadka axmed waa xasan yani albaanina waa quweeyey waxaa kaloo ka mid ah xadiiska jaabir ibnu samura oo isaguna iqcaaga marka inuu nahiyey nebigu tilmaamaya sala allahu alay wasalam xadiiska anas baa ka mid a nahaa can iliqcaa'i watawarruk oo shaykhulalbaanina silsilata xadiis saxiixa uu ku saxiixiyey marka calaa kulli xaal iqcaaga manhigii waa kaas weeye iqcaag kale oo sunno ah oo mashruuca baa jira iqcaaga mashruuciina waxa weeye wuxuu ku gaar yahay fadhiga labada sujuudood udhexeeya ayuu ku gaar yahay fadhiga labada sujuudood udhexeeyana waxaa la samaynayaa cidhbahooda lagu fadhiisanaya oo qofkii markaa sare ayuu isiira taagayaa oo bimacnaa cidhbaha ayuu markaa ku fadhiisanaya labada adin farahoodana dhulku ku joojinaya kaas isagu waa sunne wakhtigaasaanu ku gaar yahay fadhiga labada sujuudood udhexeeya marka labada iqca waa kala duwan wayanha an yaftarisha rajulu diraacayhi iftiraash asabuuc waxyaalaha shawaahidda wey waa badan yihiin waxaana ka mid a ictadilu fi sujuud walaa yabsut axadukum diraacahi inbisaata alkalbi bukhaariiyo muslim baa soo wariyey riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay iftiraasha alkalbi axaadiis ficliga oo ku soo aroortayna waa jirtaa oo nebigu sala allahu alay wasalam inaanu iftiraash samayn jirin iyaduna waa soo aroortay marka calaa kulli xaal taasina waa saxiix wa kaana yaqtimu salaata bitasliim waxaa u daliila wa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliimu imaam axmed iyo xaakim baa soo wariyey xaakim waa saxiixiyey dahabi waa saxiixiyey albaani waa saxiixiyey marka calaa kulli xaal xadiiskan caaisha sanadkiisuunbaa la duray laakiin shawaahid buu wada leeyahay sidaas aawadeed masaa-isha uu sheegaya dhammaantood waa saxiixun lighayriha xadiiska laba boqol iyo shan iyo toddobaatan waa can ibni cumara ibni cumar waxaa laga soo wariyay radia allaahu canhuma isaga iyo aabbihiiba ilaa raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam ay nebigu kaana yarfacu yadayhi xadwa mankibayhi waxa uu ahaa mid markaa labadiisa gacmood sare u qaada xadwa mankibayhi labadiisa garab halka la siman buu gaadhsiin jiray labadiisa garab yacni markaa halka la siman ayuu gaadhsiin jiray ida iftataxa salaata hadduu salaada markaa furfuranayo wa idaa kabbara hadduu takbiirto allahu akbar la yidhaahdo oo lirukuuci rukuucda u takbiiranaya iyadana markaa labada gacmood saru u qaadi jiray wakhtigaasna saru u qaadi jiray wakhtiga uu takbiiranayo ee uu rukuucda markaa u takbiiranayo allahu akbar ee doonayo inuu rukuuco markaana labada gacmood saru u qaadi jiro labadiisa garab buu la simi jiray wa idaa rafaca ra'sahu wuxuu kaloo markaa yacni gacmaha sare u qaadi jiray wakhtiga marka uu kor u qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda uu sare uga qaado oo ictidaalka samaynayo wakhtigaasna oo uu kala toosayo markaana sare u qaadi jiray labada gacmood oo garbuhu la simi jiray muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba isku waafaqsan yihiin wa fii xadiisi abi xumayd xadiiskii abi xumayd waxaa ku soo arooray cinda abi daawuud yacni abi daawuud oo ka warinayaa yarfacu yadayhi xataa yuxaadiya mankibayhi yarfacu saru u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu la simaayo bihimaa labada gacmood marka uu kula simaayo mankibayhi labadiisa garab ilaa uu la simaayo suma yukabbiru dabeedna markaisaga waa takbiiranayay oo allahu akbar ayuu odhanayay yacni riwaayadana waxay tahay marka waa riwaaya saxiixa yacni sheekhulalbani iyo khayruhumna way quweeyeen oo waxay yidhaahdeen waa riwaaya saxiixa ayay markaa yidhaahdeen walimuslimin yacni muslim waxaa u sugnaatay can malik ibni alxuwayrisi malik ibnu alxuwayris ay uu ka warinayo radia allaahu canhu ilaa yaro alliha ka noqdo malik saxaabiga la yidhaahdee naxwu xadiisi ibni cumar xadiiska ibni cumar mid la mida ayaa u sugnaaday ee horeynu soo marray walaakin qaala has ha yeeshee waxa uu yidhi xataa yuxaadiya bihimaa ilaa uu labadiisa gacmood la simo furuuca udunayhi dhegihiisa xaggooda sare ilaa uu la simo halka uu yidhi markaa xadiiska hore yacni garbuhu la simayey kan kalena waxa uu sheegayaa inuu la simayey dhegaha xaggooda sare inuu la simayey axaadiistani waxay ku saabsan tahay rafculyadayn labada gacmood in sare loo qaado oo wakhtiga markaa la takbiiranayo takbiiratulixraamka ee salaada la gelayo in gacmaha la rafciyo sare loo qaado wakhtiyada marka waxa weeye rukuucda iyo wakhtiyada marka ictidaalka in iyagana saas ilaa gacmaha sare loogu qaado ayaa axaadiistani ay ku tusinaysaa oo daliil u tahay jamaahiiru ahlicilmina salafan wa khalafan markaa sidaas iyadaa bay ugu tageen oo waxay yidhahdeen saddexdaa wakhtiba rafculyadayn baa la samaynaya gacmaha sarea loo qaadaya marka takbiiratulixraamka salaada la xidhanayo gacmaha waa la rafcinaya marka waxa weeye marka la rukuucayo gacmaha waa la rafcinaya marka waxa weeye ictidaal la samaynayo ictidaalka laga toosayo rukuucda gacmaha waa la rafcinaya saddexdaa xaaladoodba rafculyadayn ayaa markaa lala imanaya qolyaha xanafiyada ayaa waxay diideen in markaa takbiiratulixraamka mooyaane mar labaad in la rafciyaba waa diideen mar kaleba in la rafciyo waa diideen waxaanay yidhaahdeen waxa weeye yacni in la rafciyo ma aha bay markaysagaa yidhaahdeen xaalkaa keliya inay ku gaar tahay xadiis baynay daliishadeen markaysagaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu takbiiratulixraamka nebigu rafciyey labada gacmood dabaed markaysagaa dib aanu ugu noqon oo mar dambe aanu rafcinin xadiiskaana culamada qaarkood waa daciifiyeen culamada qaarkoodna adigu waa quweeyeen haddiiba markaa la yidhahdo xadiisku waa saxiix oo waa qawi haddii la yidhaahdo wax daliili uguma sugna yacni in markaa aan la rafcinaynin marnaba oo waxa weeye haayada waxa ku sugan in la yidhaahdo weeye wakhtiyada qaar buu nebigu sala allahu alayh wasalam ku gaabsaday takbiiratulixraamka in la rafciyo oo inta kale iska dhaafay axaadiista kale ee markaa siyaadisay wakhtiyo kale uu rafciyey inay jirto dee ma caaridayso waayo muhbit iyo naafi bay kala yihiin culammaduna qaacid ahaan waxay yidhaahdaan idaa tacaarada almusbitu wannaafi qudima almusbit yacni marka waxa weeye hadday iscaaridaan mid shay sugaya iyo mid nafinaya yacni ka wax sugayaa la hormariyaa sababta loo horumarinayaana waxay tahay maca almusbiti ziyaadatu cilmin ninka wax sugaya yacni waxaa markaa weheliya cilmi dheeraada yacni ninka wax nafinayaa waxay aqbali kartaa inay nafyi cilmi tahay ayay aqbali kartaa masalan nin baa waxaa lagu ogaa inuu maqan yahay markaasaad mid waxaad ku tihi war hebel miyuu yimi markaasuu maya ma iman isagu wuxuu ka hadlayaa dee siduu ku ogaa buu sheegayaa mid kalea yidhi waar wuu yimi oo aniga arkay labada yamaad qaadan lahayd ninkii horena wuxuu kugu yidhi ma iman kii dambena wuxuu kugu yidhi maya waa yimi anaana arkay labada ninna waa laba ninoo lagu kalsoon yahay yacni kan yidhi markaa ma iman waxaa lagu xambaarayaa inaanu isagu ogayn oo ogaalkiisuu ka warramay inaanu marka isaga cindigiisa siday la tahay buu sheegay laakiin ninkan yidhi waa yimi oo aniga arkay war siyaadaa buu sheegay warkaa siyaadada uu sheegay waa maqbuul waa la qaadanaya marka yuqadamu almuhbitu cala annaafi bay culammadu qaacida ahaan yidhaahdaan ka wax sugaya waxaa laga hormariyaa yacni waa la hormariyaa waxaa laga hormarinaya ka wax nafinaya masalan saxaabada rasuulka sala allahu alayhi wasalam caaisho oo kale oo zawjadiisii iyo afadiisii ahaatay waxay nafyiday oo diiday nebigu sala allahu calayh wasalam isagoo taagan inuu kaajay oo waxay tidhi xadiiska tirmidiga man xaddasakum anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama bala qaa'iman falaa tusadiquuh ninka idinku warramo oo idinku sheekeeya rasuulku isagoo taagan buu kaajay ninkaa ha ka rumaysanina warkaas yacni xadiisku waa saxiix culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahdeen waa xasan tirmidi iyo kayrkii baa soo wariyey ninka idinku sheekeeya inuu rasuulku isagoo taagan kaajay warkaa ha ka rumaysaninoo ha ka sidiqina bay tidhi haddana xudayfatu bnulyamaan saxiixaynkiiyo kayrkiiba waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim iyo kutubta kale ee xadiidka markaa in badanoo ka midi waxay soo wariyeenoo xudayfatu bnulyamaan ka soo wariyeen inuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa qolo kudaafadoodi inuu tegey oo uu dabeedna istaagay oo isagoo taagan inuu kaajay bukhaari iyo muslim baana soo wariyey waa xadiis saxiixa marka waxa weeye caaisho nafyigay diidday waxaa lagu xambaaraya ay leedahay markaa ma kaajin isagoo taagan waxaa lagu xambaarayaa nafyu cilmi ogaalkeediiba iyagu nafyiday oo inaynay ogayn inuu markaa kaajo isagoo taagan ayay tilmaamaysaa caadadiisuna caynkaa inay ahayd laakiin xudayfatu bnulyamaan maadaama uu sheegay in wakhti ay dhacday inuu markaa kaajay nebigu sala allahu alay wasalam isagoo taagan yamaa la qaadanaya waxaa la qaadanaya warka xudayfaa la qaadanaya waayo caaisha nafyigeeda waxaa lagu xambaarayaa nafyu cilmi ogaalkeedii inay nafyiday ayaa markaa lagu xambaaray ogaalkeeda inay nafyiday ayaa markaa lagu xambaaraya marka calaa kulli xaal hadduuba xadiidkaasi asaxo oo culammada quweynaysa markaa ra'yigooda lagu socdo waxaa haayada waxa ugu badan ee uu tilmaamaya waxa weeye inay dhici karto oo marmarka qaarkood yacni lagu gaabsan karo takbiiratulixraamka keliya in la rafciyo laakiin ma tilmaamayso marnaba inaan rafci kale lala iman karin yacni markaa taas yadaa ma tilmaamayso oo lagama deliishan karo taas yadaa ma tilmaamayso oo lagama deliishan karo yacni qiso yar oo markaisaga cajiiba ama dariifa baa dhacday qisadaasi waxay tahay abu xaniifa iyo cabdillaahi ibnulmubaarak baa isku dhinac tukaday markaasaa wuxuu abu xaniifa ku gaabsadaa marka hore oo keliya ayuu isagu rafciyaa imaam abu xaniifa marka uu salaada gelaya keliya buu rafciyaa amaa wakhtiyada dambe mar dambe sare uma qaado cabdullaahi mubaarakna waxa weeye awqaadan kale soo aroortayna waa rafcin jiray dabadeedna marka abu xaniifa ayaa la hadlay markii salaaddii laga baxay cabdullaahi ibn mubaarak oo waxa uu ku yidhi war waxaan ku arkayay markii aan salaada ku jiray mar walba adigoo gacmaha sare u qaadaye ma waxaad doonaysay inaad duusho baad doonaysay buuli ma inaad duusho ayaad doonaysay buuli waa u jawaabo markiiba meelba kama doonina waxa uu yidhi adigu qudhaadu markaad salaadda gelaysa baa arkaya adigoo rafcinaye haddaad adigu doonaysay markaa inaad duusho hore aniguna mararka kalean doonayay buuli inaan duulo markaa dabeedna waxay noqotay mid haddalaan jawaab lahayn halkaasay ku xidhantay marka waxaa lala yaabay siduu markiiba ugu jawaabay cabdillahi mubaarak ayaa markaa lala yaabay saddexda waktiya xadiidkan ku soo arooray maalik ibnu alxuwayris iyo ibnu cumar waxaa jira markaisaga xaal kale oo markaa lagu siyaadiyey oo axaadiista qaar ku soo arooray saddexdaa xaal markaa imaamu shaafici waa qaatay laakiin xaalad kaleo afraad oo markaisaga waxa markaa aanu qaadan baa jirta sida culamada qaar sheegeen xaaladda afraad waxa weeye waa marka fadhiga laga kacayo atixiyaadka dhexe marka laga kacayo ee ragcadda saddexaad marka loo kacayo ragcadda saddexaad marka loo kacayo xaaladda noocaasa xadiis saxiixa ku soo arooray in la rafciyo xadiis saxiixa ku soo arooray xadiiska ibnu cumarna waa nafyinayey sheikhu ziyaadadii inooma keenine waxaan saddexdaa xaal ahayn ma rafcin jirin ayaa la socotay laakiin xadiis kaleoo marka waxa weeye cabdillahi ibnu mascuud inuu soo wariyaan filaya waa xadiis saxiixa waxa uu sheegayaa marka uu ragcadda saddexaad u kacayana inuu nebigu sala allahu alayh wasalam rafcin jiray marka xadiiskaasna sida raajixa waa in isagana lagu daro xaaladaas yacni marka afraadna waa in lagu daro wy oo dabeed marka la rafcinaya xaaladda ragcadda saddexaad loo kacayo oo marka yacni fadhiga laga kacayaba marka la rafcinayaa mise marka la istaagaa la rafcinaya yacni culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa la rafcinayaa marka la fadhiyo ayaa marka waxa weye allahu akbar inta la yidhahdaa la istaagaya saasaa marka ahlucilmiga qaarkood yidhahdaan waxaanay ku dhisan tahay mas'alada idaa iyo ficilka laga dambaysiyo saddex umuurood baa loo isticmaalaa saddex umuurada loo isticmaalo mar waxaa loo isticmaalaa waxaa la yidhi idaa facala oo kale yacni hadduu caynkaa sameeyo mar waxaa loo isticmaalaa hadduu sameeyo ka faaruqo marna waxaa loo isticmaalaa hadduu doono inuu sameeyo idaa qumtum ila asalaati ama waxa weeye masalan waxaad soo qaadaa fa idaa qara'ta alqur'aana faastacid billahi min ashaytaan alrajiim fa idaa qara'ta khilaaf baa ku soo arooray tafsiirka marka waxa lagu fasiraya ma waxaa looga jeedaa marka qiraa'ada la doonayo in la bilaabo mise waxaa looga jeedaa marka la akriyo qiraa'adii laga faaruqo labada waa iyama jamaahiirta culammadu salafan wa khalafan waxay qabaan inay tahay idaa aradta an taqra'a alqur'aan haddii aad doonto inaad qur'aan ka akrido yacni fastacid billahi min ashaytaan arajiim marka qiraa'adii ka hor ayaa marka isticaadadii lala imanaya culamada qaarna waxay yidhaahdeen maya marka qiraa'adii laga faaruqo baa lagu khatimaya acuudu billahi min ashaytaan arajiim yacni waa qowl gariib ah oo waxay yidhaahdeen fa idaa qara'ta waxaa looga jeedaa haddaad akhrido bimacnaa aad dhamaysaba macnaha saddexaad oo markaisagaa idaa facala loo isticmaalo waa jirtaa idaayada iyo ficilka ka dambeeya macnaha saddexaad waxay tahay waa haddii la gudagalo waa haddii la gudagalo yacni shuruuca iyo gudagalkaa loo isticmaalaa taana waa loo isticmaalaa saddexda umuuroodba markaisaga xon idaa facala way keensataa yacni ibnu hishaamna muqni labiibka ayuu ku sheegayaa saddexda macnoba in loo isticmaalo ha yeeshee markaisagaa macnaheebaa daahira bay ku saabsan tahay adharkeeba ah haddii la itlaaqo ma marka la bilaabayo oo la doonayo in la bilaabo ma marka lagu guda jiro ma marka laga baxay yacni ta noocaasa ayay markaa ku saabsan tahay marka culammada odhanaysa waxa weeye inta aan markaa la istaagin fadhigaa lagu sii markaa rafcinaya oo markaad u kacayso ragcadda saddexaad allaahu akbar intaad tidhaahdo rafciso ayaad istaagaysaa oo waxa weeye axaadiiskan waxaa ku soo aroortay takbiirta inay ku lamaan tahay yacni rafciga iyo takbiirtu inay isku lamaan yihiin marka waxa weeye calaa kulli xaal afartaa xaal ee axaadiistaa ku soo aroortay saasaa loo qaadanaya waxaa jira awqaad kale oo axaadiista qaar ay tilmaamayso inuu nebigu rafciyey sala allahu alayh wasalam laakiin taa waxaa lagu xambaarayaa fii bacdi alaxyaan inay tahay sida waxa weye markuu sujuudayo marka uu sujuudda ka toose fadhiga waqtiyadaasna inuu rafciyey baa soo aroortay yacni markaa waana asaaniid saxiixa bay ku timi sida sifatu salaadka iyo naylul awtaarka iyo aad ku arki karto yacni marka asaaniid saxiixa ayay ku soo aroortay culamo badan oo muxadisiin ah saxiixiyey yacni riwaayaadka sheegaysa waxa weeye intaa waxaan ahayn ma rafcin jirinna ka hor iman mayso waayo waa afcaal afcaashuna ma tacaarudayso yacni waxa weeye afcaasha wax tacaarud layaha kama dhexayso waxaa lagu xambaaraya tanna inuu sii sameeyey waqti tanna inuu waqti sameeyey saasaa lagu xambaaraya waqtiyada qaarkood intaa waxaan ahayn ma rafcin waqtiyada qaarna xataa sujuudda iyo yacni markaa fadhiga labada sujuudood udhexeeya iyo waqtiyadaas o dhan waa rafciyey waana sida imaam axmed iyo aimada xadiiska qaarkoodii ay ku camal faleen saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam qaar ka midana laga soo wariyey oo kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yarfacu yadayhi fii kulli khafdin wa rafcin xadiis kale waxaa ku soo aroortay mar kastoo uu hoos u dhigayo hoos markaa yacni uu qabanayo iyo mar kastoo uu sare yacni markaa u kacayo iyo mar kastoo uu hoos u kacayo nebigu sala allahu alayh wasalam gacmihiisa sare u qaadi jiray gacmihiisa ayuu sare u qaadi jiray markaa taasna waxay kutusaysaa wakti kastaba in la rafcin karo calaa kulli xaal sunnadaasna waxa weye fii bacdi alaxyaan in lagu camal falo ayaa sunno ah laakiin in la daa'imo ma aha in ficil kastoo la samaynayaba la rafciyo laakiin fii bacdi alaxyaan in lagu camal falaa siduu nebiguba markaysa waxaan ugu camal falay waa sunne laakiin haalibka markaysa waxaan markaa wakhtiyada la tukanayo waxaa lagu gaabsanayaa afarta xaalee markaysaga axaadiistaasi ay sheegtay hore aynu tilmaamaynay ayaa lagu gaabsanaya axaadiista sheegaysa waxa weeye garbuhuu la simi jiray iyo axaadiista sheegaysa dhagaha xaggooda saruu la simi jiray culamada qaar waxay dooneen inay kulmiyaan oo waxay yidhahdeen gacanta mar dhabarkeeda marka la eegana waxaa lala simayaa garabka caaradoodana waxaa lala simayaa markaysa waxaan markaa yacni dhegaha ayaa lala simaya oo sidaasaa loo jamcinayaa bay yidhahdeen waana sida markaysagaa shaaficiyadii ay ku tageen ee nawowi iyo markaysaga ay tilmaameen laakiin qowlkaa waa laga fiican yahay oo siday culammada qaarkood marka ay ku tageen oo ay yidhaahdeen axwaal kala duwan baa lagu xambaarayaa oo mar garabkaa lala simayaa marna waxaa lala simayaa marka furuucul udunayn baa lala simayaa oo marba mid baa lagu camalfalayaa sidaasaa raajixa oo labada qawi ah laba xaaladood oo kala duwan baa lagu xambaarayaa oo marba waxa weeye marna dhegaha caaradoodaa lala simayaa marna garbaha lala simaya yacni sidaas iyada ah weeyi garbaha lala simayana laga tilmaami maayo xaggan in loo kaxaynayee ee bimacnaa xaggan horaa lagala simaya xagga hore ayaa lagala simayaa sidaas iyada ah ayaa markaa looga jeeda wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk